anaadankuba bilowgidii hore wuxuu baay qabay barashyoge ruubaga bogte
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanba akhyaarta hawada nagala xidhiidha ay ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii waxbarashada oo aa toddobaadkiiba hal mar ka dhegaysataan shabakadda caalamiga ah ee qurbajoog dot com dhegaystayaal barnaamijkeenna toddobaadkan ee waxbarashada waxa aynu ku soo qaadan doonaa habka uu u imaan doono imtixaanka fasallada sideedaad iyo kuwa afraad ee sanadkan ay qaadi doonto wasaaradda waxbarashada ee somalilan waxaynu ku faaqidi doonaa waxyaabaha uu imtixaankani kaga duwan yahay kuwii hore tirada ardayda ee geli doonta imtixaankan kuwaasoo isugu jira fasallada sideedaad iyo kuwa afraad ee dugsiyada sare inagoo dhinaca kalena faahfaahin ka bixin doonaa bal habka ay ardaydaas imtixaanku u soo socdaa ugu diyaargaroobeen imtixaanka maalinta sabtila ah ee bishan juun ay tahay koob iyo labaatanka waxaa dalka somalilan gebi ahaanba ka bilaaban doonaa imtixaankii dugsiyada dhexe ee fasallada sideedaad iyo fasallada afraad ee dugsiyada sare mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada oo ay ugu horreyso wasiir samsom cabdi aadan ayaa si rasmi ah u shaaciyey xilliga uu imtixaanku bilaabmi doono waxaana ay faahfaahiyeen nidaamka imtixaanka loo geli doono iyo tirada ardayda gelisa imtixaanaadka sanadkan gebi ahaanba waxaa sanadkan oo ah midka tiradii ugu badnayd ee ardayahay ay fadhiistaan imtixaanaadkan waxaa lagu wadaa inay geli doonaan in ka badan koob iyo labaatan kun oo arday kuwaasoo isugu jira fasallada sideedaad ee dugsiyada dhexe iyo fasallada afraad ee dugsiyada sare ee somalilan sidoo kale in ku dhow kun iyo shan boqol oo shaqaale ah ayaa si rasmi ah uga howlgeli doona howlaha imtixaanka oo diyaargarowgiisa laga wado gebi ahaanba somalilan waxaana uu dalka ka socon doonaa muddo lix cisho ah oo ka bilaabmaysa maalinta sabtida ah ee fooda inagu soo haysa wasiirka wasaaradda waxbarashada somalilan samsom cabdi aadan oo si rasmi ah ugu dhawaaqday xilliga uu imtixaanka iyo howlaha uu xambaarsan yahayba ayaa hadalkeeda ku bilowday sida tan wasiirku waxay tilmaantay in sanadkan imtixaanku ka iman doono qaab aada uga ladifan ama uga fudud habkii hore loogu qaadi jiray loona diyaariyey hab cusub oo aan hore loo arag taasina ay keenayso inaanu imtixaanku ku adkaanin ardayda gelaysa iyadoo tilmaantay in suuqa ay geliyeen bugaa ka kooban imtixaanaadkii hore loo qaadi jiray islamarkaana oo imtixaanku ku imaanayo oo islamarkaana oo imtixaanku ka imaan doono bugaagtaas oo keliya
waxaan filayaa sanadkan inay ka wanaagsanaaayso wayo sanadkan waxaa loo diyaariyey bugaagta imtixaanada oo ay iibsan karaan oo muddada suuqa ku jiray oo caruurta waxaan filayaa markay bugaagta ay ay akriyaan imtixaanada kuwaas oo kasoo dhex mariya waxa weeyaan waa imtixaanadii la qaadi jiray oo buug laga dhigay
samsam cabdi aadan waxa ay faahfaahisay qaabkii loo diyaariyey imtixaanka waxaana ay meesha ka saartay inay diyaarintiisa qayb ka noq inay diyaarintiisa qayb ka qaateen macallimiinta dugsiyada kala duwan ee dalka oo hore qayb uga ahaan jiray habka diyaarinta imtixaanka iyadoo sheegtay in diyaarinta imtixaanku gaar u tahay keliya xafiiska imtixaanaadka qaranka waxaana ay arrintaas sabab uga dhigtay in laga dheeraado eeda eeda hore usoo bixi jiray oo tilmaami jiray in macallimiintu warbixinta imtixaanaadka u gudbiyaan ardayda ay wax u dhigi jireen
sanadkan waa laga maarmay inuu macalin
dhinaca kale ardayda dugsiyada sare iyo dhexe ee sanadkan gelaysa imtixaanaadka ayaa ku jira diyaargarow iyo qabanqaabo xooggan oo ay ku baadigoobayaan sidii ay natiijo wax ko-oola uga keeni lahaayeen imtixaanaadka sanadkan laga gelayo sangarowga ardayda ayaa laga dareemayaa dhegaystayaal goobaha sida gaarka ah wax loogu akhristo ee maktabadaha loo yaqaano iyo masaajidada oo ay ku jiraan qaar ka mid ah ardayda oo dadaal dheer ugu jira sidii ay quluubtooda ugu sii subki lahaayeen tacliinka tacliinta mustaqbalka anfacda islamarkaana ay kaga gudbaan dalcadaha mustaqbalka sugaya oo ay ugu horrayso midda imtixaanaadku dadaalka ugu badan waxaa ku jira sanadkan ardayda dugsiyada sare oo iyagu qaata maadooyin ka culus kuwa ay ardayda fasallada sideedaad qaataan waxaana ay si raxan raxan ah wax ugu akhriyayaan goobaha wax akhriska loogu talagalay ee ku yaalla somaaliya cumar cabdirasaaq waxa uu ka mid yahay ardayda sanadkan ka baxaysa dugsiyada afraad ee somalilan waxna uu ku jiraa dadaal uu natiijo fiican kaga raadsanayo imtixaanka toddobaadka soo socda ka bilaabmi doono somalilan cumar cabdirasaaq ayaanu ugu horreyn wax ka weydiinay hanaanka diyaargarowgiisa imtixaanka soo socda iyo sida uu ugu diyaargaroobay intaa toddobaadkan imka ka hadhay waxaad moodaa inuu nooga sii degan yahay labiiyo tobankii sane aan wax soo baranay oo uu hadda wax yarbaaba ka hadhay waa sabse soo socota insha allah laakiin aad baan ugu diyaargarownay ka waran saacada intee leegoo kale ayaad wax akrisataa habeenkii iyo maalintii oo kale horta dee wuu kasii yara dhib badan yahay oo markii fasaladii sideedaadaan ku jirnay hadda way kasii yara dhib badan taho inkastoo casharadii wixii ay isku mid yihiin laakiin xoogaa is yara bedeleen laakiin haddana wakti kale aanu sii gelina oo dheeraado si aanu dee dadaalkayga kor ugu qaadano habeenkii tusaale ahaan oo kale bacda maqrib ilaa sagaalka
dadaalka dadka bini aadamkaahi isku mid ma aha oo qofba si ayuu ugu dadaalaa ama uu doonaa waxa uu higsanayo waxaana aanu dhegaystayaal cumar mar kale kala sheekaysanay tilmaamaha uu raaco ama habka uu adeegsado si uga gudbo caqabadda imtixaanaadka isku soo wajahan marka hore waxaa jiri jirtay inay ardaydu meelo kala tagtaa oo haddana ay tagto laakiin hadda iskuulkayga iyo iskuullada dowladdu waxay loo fududeediyey inay macalimiintu geeliga dambe usoo noqdaan si ay dadaalkii ardayda dugsiyada dowligaa kor ugu qaadaan marka gelinka dambena xataa waad soo noqotaa gelka dambena waa lasoo noqday inkastoon muddooyinkii u dambeeyey maalmihii dumeeye lasoo noqon haddana waktiyadii hore waa lasoo noqon jirin
dadaalkaagu cumar o adiga ma sanadkan oo keliya ku ekaa mise muddadaa farsana ahayd ee dugsiga sare gashaba waad soo
maalintii aan fasalka sideedaad kasoo baxay laabtanow waxaa rajeynayay inaan mar kasta noqdo qof u sareeya dadka qof kastaana tuu higsanaya waa taa oo inuu noqdo qofka u sareeya dadaalkayguna maalintan fasalada sideeda kasoo gudbay laabtano waa nooda dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eg barnaamijkeenii waxbarashada oo aanu toddobaadkan ku soo qaadanay hanaanka uu imtixaanku u imaan doono sanadkan iyo weliba sida ay ardaydu ugu diyaargaroobeen tan iyo inta aynu barnaamijkan oo kale ah ku kulmi doono waa anigoo axmed cumar axmed timo ah iyo dhammaanba bahda qurbajoog dot com oo idin leh sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
Thank you.